الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى tajikistan waa dal buuraley ah oo dhaca bartamaha aasiya kana mid ah dalalka taariikh ahaan loogu yeero bilaadu maawaraa'a nahri ee ay muslimiintu juhdiga iyo dadaalka ballaaran ku bixiyeen sidii nuurka islaamka lagu gaarsiin lahaa wuxuu ood wadaag leeyahay dalal eeshiyaan ah oo ay ka mid yihiin shiinaha oo kaga beegan bariga afghanistaan oo koonfurta kaga aadan usbekistan oo galbeedka ka xiga halka uu waqooyiga kaga aadan yahay dalka qarkiisiya masaaxo ahaan dalka tajikistan wuxuu ku fadhiyaa boqol afartan iyo saddex kun oo kilomitir oo iskuweer ah halka dadka ku noolna lagu qiyaaso siddeed milyan oo ruux magaala madaxda dalkana waa dooshinbeh marka laga hadlayo xagga qowmiyadaha waxaa dalkan ku badan qowmiyadda daajika oo tiradoodu dhan tahay siddeetan boqolkiiba guud ahaan shacabka dalka waxaa soo labeeya usbakiyiinta oo iyaguna shan iyo toban boqolkiiba ka ah waddanka halka inta soo hartayna ay isugu jiraan ruush iyo qowmiyado kale aqlabiyadda dhulkan waa dad muslimiin ah tiradooduna waxay dhan tahay sagaashan boqolkiiba halka intaa soo hartayna ay haystaan diimo baadil ah sida nasaarada iyo kuwo kale si la mid ah waddamada bilaadu maawara'a nahri tajikistan waxaa islaamka lagu gaarsiiyey jihaad iyo halgan muddo dheer socday halgankaasina waxaa dheefsaday dadkii mandiqadaasi ku noolaa kuwaasoo islaamnimada qaatay markaa loo soo daadego taariikhda mucaasirka wuxuu dalka tajikistan ka mid noqday dalalka dhaca mandiqadda turkistaanta galbeed ee ay qabsatay dowladda ruushka muddo dheerna maamulaysay dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ee milaadiyada intii u dhexaysay sannadihii kun siddeed boqol lixdan iyo afartii ilaa kun siddeed boqol siddeetan iyo shantii ayay imbiraaliyadii ruushku qabsatay mandiqadan iyadoo dheefdoon ah rabtana inay dadka dhulkan dega ay kala dagaalanto islaamnimada kooxdii balaashifada ee sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo tobankii la wareegay talada dalka ruushka ayaa awood adag ku bixiyey mandiqadda turkistaanta galbeed meelaha ay arrintani saamaysayna waxaa ka mid ah dalka tajikistan halkaasoo ciidamada ruushku ay dabqabadsiiyeen masaajidda dadkii ku kacdoomay ee ka soo horjeestayna ku gumaadeen inkastoo dadka ku nool tajikistan aanay marnabo oggolaanin gumaysiga ruushka mar welibana ay qaadayeen tallaabooyin kacdoon ah oo qaarkood hubaysan haddana waxay xornimo aan dhammaystirnayn gaadheen sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii xilligaasoo laba sano ka hor midoogii suufiyeed lagu jebiyey afghanistan sidaasi ayuuna ku burburay wixii ka dambeeyey xornimada aan dhammaystirnayn ee uu dalka tajikistan ka qaatay midoogii suufiyeed waxaa dalka ka dhacay dagaallo culus oo sannado socday kuwaasoo u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda talada haysa waxaa xusid mudan in dagaallada qaar ay ku lug lahaayeen jamaacaad islaamiyiin ah oo diidanaa in dalka laga tirtiro astaanta diineed ee uu leeyahay oo laga dhigo shuuci ama cilmaani كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات